puntland siddeed iyo toban sano maamul ka jiray ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii halkaan anugu aan joogay ganacsigii soomaaliya isu furaa waa xayirno waxaan xayiray dad yar oo kooban oo maamulka ku jira puntland oo dagaal oogayaal cusub noqday ilaa sanadkii hore labada kun iyo shan iyo tobankii dagaalkii gaalkacay ka dhacay oo meesha micno darada ah waddada yarta ah oo maamul degmo ay xallin kadhay odayaal dhowra geliyey dadka oo rag ku laayay oo dhiiga ku shubay oo waddankii dhaqaalihiis ku burburshay oo weli hadda taagan oo ganacsigiina ku burburay iyaduna haddee waxa weeye puntland dhibaato ku soo korortay oo dheeraada weeye dagaal xumo dheeraada ku haysa amni darro cusub ku haysa dagaal sokeeye gelisay dalkii qaybtiisa koonfureed oo dadku ilaa labadii kun iyo sagaashan iyo labadii xagga private sectorka dadka loo yaqaano ganacsatadu ay isku milmeen shirkada wada samaysteen baabuurta wadaageen ganacsigu isu soconaayey sidaas bayna hadda xayiran tahay amni darona xagga bariga kaga soo socotaa oo buurtaasna dagaal hadda ka socdaa buurtii kaleoo galbeedka ahaydna oo ka socdaa magaaladii boosasado xarunta qaalaha ahaydna la galay abaarina ka jirtaa intaas xamar lagu maqan yahayna ka badan intaas ma awoodo in madaxdeedu ka maqnaato ma awoodo natiijo la'aan